إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimca mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka kuwooda ugu daroon khasaare ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay diigaan ka tirsan gobolka togdheer barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu soo gudbiyey munaasabad dooro lagu soo xirayey ku dhowaad labaatan macalin oo kasoo jeeda beesha muduluud kuwaasoo muddo lix bilood ah baranayay culumta qur-aanka mid ka mid ah siyaasiyiinta somalilan ee u tartamaya qabashada mas-uuliyadda maamulkaasi ayaa nimco alle siiyey ku tilmaamay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray muuse biixi iyo abay axmed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa qiray in daroogada ay ku soo badanayso soomaaliya isagoo tilmaamay in ciidamada dowladda federaalk ay isticmaalaan xildhibaanada maamulka la baxay puntland ku matala labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga horyimaadeen dowladda federaalk iyo tallaabooyinkii ay qaaday shanta jufo oo ka tirsan beesha baadacadde ayaa shaacisay inay naf iyo maalba ku garab taagan tahay jihaadka bariga afrika kadib markii kulan ay la qaateen wilaayada hiiraan kanaalka wararka alkata ee baalakbaariya ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca sika qaybinta xoolaha آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha afaraad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna kowda bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan khasaare ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay diigaan ka tirsan gobolka togdheer dagaaladan oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay s c iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka qori lugud iyo magaalada buuhoodle khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa kala gaaray labada dhinac labada dhinac ayaana lasoo warinaya inuu ka dhashay dagaalka oo dhacay maalintii shalay barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu soo gudbiyey munaasabad dooro loogu soo xirayey ku dhowaad labaatan macalin oo kasoo jeeda beesha muduluud kuwaasoo muddo lix bil ah ku baranayay culumta qur-aanka warbixinta warkaasi cabdifataax faarax diiriye ayaa soo jeedinaya macallimiinta mudulood macallimiinta mudulood dacwal hato waa wutaan macallimiinta mudulood
deegaanka kunyabarowey shabeellaha hoose waxaa ka dhacday xaflad si hersara loo dhigay oo lagu maamuusayay macallimiin ka soo jeeda beesha mudulada kuwaasoo dowro muddo u socotay loo soo xiray waxaana ka soo qayb galay xafladda suldaano nabadoono culimo iyo mas-uuliyiin gobolka shabeellaha hoose ka socda macallimiintan ayaana dowradu u socotay lix bilood iyagoona ay tiradoodu gaarayso sagaal iyo toban macallim oo ka kala yimid deegaano ka tirsan meyiga shabeellaha hoose macallimiinta oo markii hore xifdisanaa qur-aanka kariimka ayaa helay cilmi dheer oo ku saabsan tawjiidka maalinkii ay imanayeen iyo maantana farqi weyn ayaa u dhexeeya marka la eego habka ay qur-aanka u akhrinayaan اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا haddaba culimmada salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u riyaaqay bandhig ay sameeyeen macallimiinta waxayna ku bogaadiyeen in cilmiga ay barteen ay gaarsiiyaan bulshadii ay ka yimaadeen waxyaabaha xiisaha gaarka leh waxaa ka mid ah in xafladda macallimiinta si heer sare ah loo agaasimay waxaa la marti qaaday dad aad u badan kuwaasoo loo loogay in ka badan toban neef oo geel iyo ari isugu jira waxaana dadka lagu marti sooray ilaa shan xarumood oo magaalada ku yaala odayaasha beesha mudulood ee ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay ka fakarayaan inay mar kale ka faa'iidaystaan ololahan ayna fursadda afraad ee dowraadka lagu dhisayo macallimiinta ay ka faa'iidaystaan dufcadan macallimiinta ee beesha mudulood ee loo soo xiray dowrada muddada lixda bilood u socotay ayaa ah tii saddexaad ee nooceeda loo qabto macallimiinta qabaa'ilka si kor loogu qaado aqoonta dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan gobolka waxaana horay dowraad noocani ah loogu qabtay macallimiinta beelaha tuni iyo jido midda saddexaad macallimiinta qofkii maanta u jeedo maanta imaanayeen iyo hadda ismala iskuna muuqaal maahayn xagga shakliga iyo xagga qalbigaba inshaa allahu tacaala macallimiinta mudulood muuqaalku maanta waa uu taam muuqaalku ma socotaan
mid ka mid ah siyaasiyiinta somalilan ee u tartamaya qabashada mas-uuliyadda maamulkaasi ayaa nimco alle siiyey ku tilmaamay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray muuse biixi iyo abay axmed warkaasi waxaa ka waramaya mubaarak cumar isagoo waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada hargeysa gadoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabo ayaa waxa uu ka hadaaqay hadallo ay la fajaceen guud ahaan ummadda soomaaliyeed faysal cali waraabo ayaa sheegay in heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray muuse biix iyo abiy axmed uu ahaa nimco uu allaha siiyey somalilan waa raxmad ilahi dhawaa waa hadiy ilahay noo keenay alxamdulilah soomaaliya iyo ito somaliland etoobiya waa isku xidhantay sixty percent jajimada dadka waaba soo guuran meela somaliland fifty percent of of population baa degan saddex boqo saddex boqo saddex boqol iyo shan lixdan degmaan ku leena iyo tuulo aan ku leena lacagta keliga soo gashaa sixty five percent waxay ka martaa degmada awbar ee ee tawajaale hadda waxaan ka shaqeynaya inuu kilarka hawd aan iseferi inuu noqdo kilar gaara ayaan ka shaqeyna somaliland cadaawadda soomaaliya etoobiya annagaa fidinay soomaaliya ma fidin annagaa la dagaalamay dee markii fifty fourkii la raaciyey hawd aan iseferi qaladkan sameyna taas waa sidoo kale faysal cali waraabo ayaa waxa uu sheegay inay dhammaatay cadaawaddii ay ka dhexaysay soomaalida iyo etoobiya haddii ay yihiin maamulka somalilan isagoona tilmaamay in soomaalida gumaysi ku jirta ee soomaali galbeed iyo n f d ay ka fiican yihiin soomaalida inteeda kale waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay dhamaatay maalinka s n m ay ka dhigatay hubka ay ka dhigtay meesha xarunta maalinta kabacdi cadaawad noo dhexaysa waxay jirtay hawd aan reseferiyo hawd aan reseferiyana waa ku kiilka shalada baxay ee dee khaliida haysa ee maanta nagaba fiicna anaga anagii soomaaliya ku darsanay kiilkii shan shanaad ayaa maanta naga fiican ee soomaalida n f d baa naga fiican sanonahay somaliland jabuuti baa naga fiican andaanay somaliland dowladnimadeeda aanu bixinay eanu ku danay soomaaliya itaaliya dhibaatadeeda maanta soomaaliya anaga hoosayna wala naga tacliim badanya maanta wala naga dhaqaale badanya maanta basaboor baan jabuuti barayna etoobiya aan barayna kenya aan barayna kan soomaaliya fayka ah ayaa nagu yimaada saddex boqol suuqbadoo nagu yimaada danahaynu ka shaqeynaa siyaasiyiinta iyo maamulada dabadhilif ku hashasheeyaha kusoo duuray dalka ayaa marar badan shaashadaha warbaahinada la soo hor istaagay hadallo aan fariid iyo makaa ku naqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa qiray in daroogada ay kusoo badanayso soomaaliya isagoona tilmaamay in ciidamada dowladda federaalk ay isticmaalaan zakariyo cumar ayaa warkaasi soo gudbinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu tilmaamay in daroogada qeybaheeda kala duwan ay ku soo badanayso soomaaliya isagoo intaa ku daray in dadka isticmaale ay ka mid yihiin askarta dowladda federaalka islamarkaana uu sheegay inaysan awoodin inay ka celiyaan sababa uu ku sheegay duruufo adag oo ay wajahayso dowladdiisa baryahan dambe daraagiskaa dalkeenu ku soo batay nooc kastaba ha ahaadee dowladdu waxay go-aan ku gaartay masalan ciidamada amniga in lagala dagaalamo ciidanku mujtamacay ka mid yihiin wiilashu mujtamacay ka soo dhex baxeen wixii oo mujtamac uu qaboo dhan way qabaan way ku jiraan dowladduna maanta awood umale dhaqan celin inay u samayso meelo ku xanaanashay waxaysa lanna dowladdu maanta duruufta jirtaa uma saamaxayso isagoo sii hadlayay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tibaaxay in dalka ay ka furan yihiin goobo kalaabyo ah oo lagu tunto kuwaas oo lacago badan laga sameeyo maalin dhaweeto nairobi aan tagay aad iyo aaday u xanuun badnayday in dalkaas oo dad badan dadka intiisa badan ba aan dhehee aanay muslimiin ahayn ay ku nool yihiin dowladda ka jirta ee dowladda ay madax ka yihiin dadaan muslimiin ah ay yihiin inay aada uga cabanayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo furtay kalaabyo iyo maxaanku irahdaa meelo uun aan dhib badan beledkeennana waa ka jirtaa waa yar yihiin waa bilow waa lala dhuudhuuntaa meelo mugdi ahaa lagu waxeeyaa aan dhahno warkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka ee uu ku sheegay in askartiisa ay isticmaasho maandooriyaha ma ahan markii ugu horreysay oo madaxweynaha dowladda federaalka uu ka dhawaajiyo in askartiisa ay isticmaalaan daraagiska hase ahaatee waxa ay dadka qaar rumaysan yihiin in daraagiska kala duwan ee dalka yimaada ay dhaqaalo badan ka sameeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aan marnabo ogoleen in la joojiyo daraagiska kala duwan ee dalka soo gala waxaana uu u muuqdaa warka ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka mid lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed xildhibaanada maamulka la baxay puntland kuna matela labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga horyimaadeen dowladda federaalk iyo tillaabooyinka ay qaaday tafaasiisha warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa la diyaar ah xildhibaanada maamulka la baxay puntland ku matela labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hor yimaadeen dowladda federaalk iyo tallaabooyinkii ay qaaday waxay sheegeen inaysan ogoleen isbeddel lagu sameeyey dastuurka kubeelgaarka ee dowladda federaalk iyagoo dhanka kale ka hor yimid heshiisyada uu xasan sheekh la galay masar iyo turkiga kulan ay isugu yimaadeen qodobo ka soo baxay ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey mid ka mid ah xildhibaanada xildhibaanada labada aqal ee puntland ku matala dowladda federaalk iyo golaha wakiilada dowladda puntland waxay isla garteen in aynan marnaba natiijo siyaasadeed iyo mid sharci ah oo taabagal ah ka dhalan karin dastuur wax looga bedelay si aan heshiis lagu ahayn oo aan waafaqsanayn sida uu tilmaamayo cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka ah gaar ahaan qodobadiisa ilaa sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa in aanan qayb ka ahayn shuruuc kasta oo aan lagu dhisin dastuurkii kowdii bishii sideedaad xukuumadda puntland waxaan ku bogaadinaynaa inay wadahadal ku baaqday dhowr mar islamarkaana ay diyaar u tahay wadahadal toos ah oo ay la gasho dowladda federaalka qodobadan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalk ay iska dhega tirtay baaqyada wadahadalka ee ay u soo jeediyeen labadan maamul goboleed puntland iyo jubbaland waa kan xildhibaanka oo mar labaad tilmaamaya arrinta waxaana sii darro weyn ah in dowladda federaalku ay dhegaha ka furaysatay baaqyada wadahadalka iyadoo ay mas-uuliyad dastuuri ah ka saaran tahay ilaalinta midnimada dalka waxaan uga digaynaa madaxda dowladda federaalka ah inay soo saaraan heshiisyo siyaasadeed oo aan loo dhammayn waxaan ka walacsannahay heshiisyada iskaashiga amni ee iskhilaafsan oo ay dowladda federaalku la gashay dowlado kala duwan loona soo bandhigin baarlamaanka federaalka ah iyo bulshada soomaaliyeed waxaan cambaaraynaynaa heshiisyada dheef wadaagga ah ee shidaalka iyo khayraadka badda ee dowladda federaalku la gashay shirkado iyo dowlado kala duwan kuwaasoo aan loo marin si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah waxaan ka walwalsannahay xaraashka iyo boobka lagu hayo dhulka danta guud ee ummadda soomaaliyeed iyadoo aan loo marin sifo sharci ah iyo hannaan daahfuran khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay puntland ayaa cirkaas ku shareeray tan iyo markii ay golaha wadatashiga dowladda federaalk ay soo saareen war kale oo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya beesha kulmis oo ka kooban shan jufo oo ka tirsan beesha baadacadde ayaa shaacisay inay nafyo maalbug ay ku garab taagan tahay jihaadka bariga afrika kadib markii kulan ay la qaateen wilaayada hiiraan mar kale iyo zakariyo cumar waxay ahayd munaasabad wadatashi ah oo dhex martay beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah ay qaateen odayaasha iyo waxgaradka beesha kulmis ee ka mid ah beesha baadicadde waxaana madashay ka dhacaysay munaasabadan ka soo qaybgalay oo lagu casuumay waxgarad nabadoono iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabadan gabagabada u aheed kulanka wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay qaateen beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde ay ka jeediyeen hadallo kala duwan qaar ka mid ah martidii ka soo qaybgashay ugu horreyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ay si wada jir ah u soo saareen beesha kulmis bayaankaas oo ay ku xusnaayeen qodobo taabanaya dhinacyo kala duwan waxaana madasha bayaanka ka akhriyey mid ka mid ah waxgaradka beesha kulmis bismillaahi raxmaan raxiim bayaan ka soo baxay beesha kulmis oo ka mid ah beelweynta baadacadda qodobada bayaanka waa sida tan kow beesha kulmis waxay si buuxda u qaadatay kudhaqanka shareecada islaamka ee xaniifka ah labo beesha kulmis ee beelweynta baadacadda ka mid ah waxay naf iyo maalba ku karab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika saddex beesha kulmis waxay beri ka tahay kufaarta murtadiinta iyo cid walba oo la shaqayso afar beesha kulmis waxay baaq toobadkeen ujeedinaysaa dadka ayaga ku abtirsada ee safka murtadiinta ku jira inay allah subxaanahu watacaala u toobad keenaan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay ku qaateen beesha kulmis nabadoonka guud ee beesha baadicadde macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey beesha kulmis ee ka tirsan beesha baadicadde waxaan idiin dardaarmaa midnimada inaad ku dadaashaan xamlada cadowga uu soo qaaday oo dadka iyo diinta iyo dalkaba in lagu burburiyo looga talagalay iyo bayaankan insha allahu tacaala inaad dhaqan gelisaan xamladaasi waa xamlo ummadda in lagu kala geeyo diinkooda iyo dadnimadooda lagu kala geeyo looga talagalay asaaliibta cadowga uu adeegsanaya iyo afkaarta yacni qaswi saliibiga uu adeegsanaya ayay ka mid tahay dadka toobadkeenayaasha ah oo aad u yeerteen aad ugu baaqdeen inay toobad keenaan fa in tawallaytum fa inamaa calaa rasuulina albalaaq dushiina waxaa ahaaday inaad wax ugu yeertaan ood wax gaarsiisaan ducaad ayaa tihiin gabagabadii waxaa kulankaana soo xidhay waaliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuuna waaliga kula dardaarmay beesha kulmis inay ka dhabeeyaan bayaanka ay sida wadajirka ah u soo saareen islamarkaana ay sheegeen inay qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona tusaaleeyey in halganka ka socda soomaaliya uu ku fadhiyo qodobkaas ee ah ku dhaqanka shareecada islaamka kulanka isugu jiray wadatashi iyo dowro labadaba isugu jiray allihii noo suurageliyey isugu keenna keenay sidaa quruxda badana noogu soo khatimay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdillahi tabaaraka wa tacaala ikhyaarta mushaarikiinta ah keliya waxaana saaran waa in aan ka rumayno oo aan dhaqan gelinno wixii aan qorannay oon ku ballannay waxaa idiin qoran qodobka koowaad ee hergelinta ama ka dhabdhigidda ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka keliya maanta waxa la isku haysto oo gaala usoo duushay kuwooda cad iyo kuwooda madowba waa in la waayo cid ku dhaqanta kitaabka ilaahay waxa aad qorateen marka waa qodob dhiig ka daadanaya waa qodob ay gaalada diiday waa qodob aysan murtidiinta aqbalaynin waxaa sharaf idiin ah haddaad tihin reer kulmis in aad hergelisaan oo aad dhab ka dhigtaan ku dhaqanka shareecada ilaahay oo guryihiinna ay ka muuqato oo bilaaddiinna ay ka muuqato oo dhan kastoo ay tahay dhaqanka iyo dhaqangelinta shareecada alla aad noqotaan dad dhabeeya kulankan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa kulamo kala duwan oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay la qaadatay qabaa'ilada kala duwan ee ku dhaqan wilaayada hiiraan kulamadaas oo looga arrinsanayay sida beelaha dega wilaayada ay qayb kaga noqon lahaayeen halganka lagula jiro shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ee ka socda soomaaliya warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta labaad mashruuca saka qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri warbixinta ku aadan saka qaybinta maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
kanaalka wararkii alkataayib al akhbaariyah ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha qaybtan waxaa lagu soo gudbinayaa sake qaybin laga sameeyey degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose goobta ayaa laga qaybiyey nicmooleyda oo allah ku manaystay ummadda soomaaliyeed oo isugu jira geela iyo ariga muuqaalka waxaad ku daawanaysaa qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay xoolo qaybinta laga sameeyey degmada xagar dadka la siiyey sakada ayaa isaga yimaaday degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona la hadlay kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya waxayna ka warrameen shucuurtooda ku aadan sakada la siiyey iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacayga waa isaaq salaad xasan oo jooga degmada xagar maanta waxaa lii siiyey afar neef oo ari ah taxaddii aad bay u sarraysaa aad bay u fiican tahay mahaddaas alla iskale waxaan ku mahadsan maamulka islaamka wilaayadda waxaa lii siiyey lo' baa lii siiyey waana ku mahadsan tahay iimankaan iskaga bixinaa degmada xagar maasha allah xatayga maanta waxaa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ilaahay ku mahadsan aadaan farxadana islaamka wilaayadda dhanna waa ku ducaynaa insha allah maxamuud garaad cabdullaahi halka aan joogaa magaalada xagar waxaa lii siiyey shan afar neef oo ari ah wiisii maamulka markii usii ugu horreysay ma waa markii labaad liisi ways xasan aadan la yidhaaha alxamdulilaahi maanta sakawaadkaa nala siiyey geelaa nala siiyey maamulka islaamka ayran u rajaynaa maamulka walaayada islaamkana waa u mahad celinaa
janaalka wararka ayaa maalmo ka horbaahiyey qaybta koowaad ee taxanaha mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool qaybtii tan ka horreysay waxaa lagu soo bandhigay saka qaybiin laga sameeyey deegaanka weylmaarow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan isugu jira fuqarooyin masaakiin oo ku nool deegaanka weelmaarow ee u dhow degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose
mahadsanid maxamed sheekh guud ahaanna warkeena waa naga intaa